habeen wanaagsan saaxiibayaal halkan waa radio dalsan kula soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ee dalsan qodobada aan idiinku soo gudbin doonana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo hortegay idhaahde kulan la yeeshay laamaha amniga caasimada dalka sidii looga shaqayn lahaa horumarka caasimada dalka waxaan sidoo kale barnaamijka idinku soo gudbin doonaa waxaa maanta soomaaliya guud ahaan dunida laga xusay maalinta dhirbiridda adduunka soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka isbeddelka cimiladu si weyn u saameeyeen magaalooyin waaweyn oo soomaaliya ka tirsan oo kulay looga dareerayo magaalooyinkaas waxaa ka mid ah muqdisho qaybo ka mid ah puntland hargeysa oo herkulkeedu gaadhay meel aan hore looga baran idiin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale dalsan waraysi siiyey mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana dowlad goboleedyada waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan howlgallada ciidamada dowladdu sameeyaan waxaan kaloo barnaamijka idinku haynaa ra-iisul wasaare xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya oo u kala wareejiyey xilkii wasiirka cusub ee xilkaasi la wareegay bogaadin ayuu halkaasi ka jeediyey khudbad dheer oo uu jeediyey wasiirka xilka la wareegay qudhiis ugu hadlay waan idiin soo gudbin doonaa waxaan kaloo idiin hayaa maxkamadda jubbaland oo lasoo taagay rag ku eedeysan daliil kala duwan iyagana waan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas baan idinku jalbeebin doonaa saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ee dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Thank you.
mar kale ismaqal haboon meel kastoo ad naga dhaganaysaan waa barnaamijkii wareegga wararka ee afarlatanka saac ee raadiyo dalasan waxaa uu inla socodsiinayo anigoo cabdiwahaab cirgujaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu qaadayaa tallaabooyinka oo bogaadin mudan kuwaasi oo lagu xaqiijinayo caasimadda dalka ee muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shirgudoomiyey shirka amniga gobolka banaadir oo looga hadlayey dardargelinta tallaabooyinka loo qaaday xaqiijinta amniga ee caasimada muqdisho kulankan oo markii ugu horeysay looga yeeray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa warbixinno ku saabsan xaaladda amniga ee caasimadda looga dhagaystay mas-uuliyiinta hay-adda ammaanka iyagoo soo bandhigay qorshayaashooda ku aadan ilaalinta nafta hantida iyo sharafta muwaadiniinta soomaaliyeed kulanka waxaa ka qaybgalay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga taliyayaasha ciidamada qalabka sida caasimada dalka ee muqdisho tan iyo markuu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa ay noqotay caasimad amnigeeda si weyn laysagu halayn karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana waxa uu la galay al-shabaab dagaalkii ugu adkaa iyadoo intii uu madaxweynuhu dib loo doortay al-shabaab laga farmaroojiyey ku dhowaad boqol iyo toddobaatan deegaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo marar kala duwan la kulmay madaxda gobolka banaadir oo ugu horeeyo duqa caasimadda muqdisho madaale ayaa waxa uu kula dardaarmay in ay shacabka soomaaliyeed tulaalo u sameeyaan islamarkaasna ay xoogga saaraan sidii amni loogu hirgelin lahaa caasimadda muqdisho jid kasta oo muqdisho ah waxaa lagu xidhay kamarooyinka c c t v-ga kuwaasi oo iyagu noqday askariga daacadda ah ee meel kasta taagan kamarada c c t v-ga oo uu hirgeliyey faad yaasiin xaaji daahir ayaa waxaa si anba qaaday taliyihii hore nabadsuginta niisa mahad maxamed salaad oo isagu si buuxda ugu guulaystay in guud ahaan caasimadda wada kamara lagu xidho islamarkaasina jid kasta kamara lagu xidho sisi kamara waxay noqotay askariga daacadda ah ee jid kasta daagan dembiilo kastana ma dhaafayso oo sideeda ayay isheeda iyo bakaacinteeda ugu qabanaysaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sii dardargelinaya kulamadaas ayaa waxa uu la qaatay laamaha amniga kulan muhiima kulankan ayaana looga hadlay sidii amniga loo xoojin lahaa xog ayesha dalsan waxay tibaaxaysaa in madaxweynuhu sidoo kale ciidamada taliyayaasha maadaama ay goobta fadhiyeen inuu ku dhiirigeliyey in dagaalka hore loo sii qaado islamarkaasina ciidamada jiidda jooga ay kusii ruuqaadsadaan fariimaha dagaalka gees kale markana waxaynu eegaynaa saaxiibayaal maanta soomaaliya oo dhan waxaa laga xusiya guud ahaan adduunka maalinta dhirta iyo dhirbeerista adduunka oo dhan soomaaliya waxay ku jirtaa dalalka la xaaluufiyey dhirtooda islamarkaasina dad soomaaliyeed oo isku sheegay inay yihiin ganacsato ay dhirteedii jireen in badan oo bulshada soomaaliyeed nin ka mid a waad u dhaadateen ama waad aragteen siday saameynta inoogu yeelatay isbeddelka cimilada adduunka dhir badan oo soomaaliya ayaa la jiray maraakiib ayaa lagu qaaday dalal shisheeye ayaana loo dhoofiyey laakiinse markan waxaa soo muuqanaya oo la taas ka duwan oo maanta soomaaliya wasaaraduhu waxay qaybinayeen dhirar kala duwan haddaba waxaa dalsan warhiisi dheer siiyey oo u warramay mid ka mid ah xildhibaanadii hore ee dowladda soo maray waana sidoo kale hadda wasiirka xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa ee hirshabeelle maxamed maxamuud ibraahim dalsan ayuuna waraysigan siiyey
degmada balcad iyo magaala madaxda caasimada hirshabeelle jowhar iyo caasimada ganacsiga beledweyne intaba maanta waxaan ka samaynay xuskii maalintii dhirbeerista qaranka soomaaliyeed
qaabkeed u samayseen marka cuskaas
Een, qaabkaa u samayna waa saddex qaybood Een, qayb waxa weeye dhir annaga naftirkeenna aan ku beerna wasaaradaha qaarkood xafiisyada dowladda qaarkood dhir dadka aan u qaybinay oo aan u siinay guryahooda inay ku qaybsada ay- ay ku samaystaan iyo dhir loogu talagalay waddooyinka loogu talagalay ayaan qaybinay midoo kale eh, midda kale degmada balcad waxaa intaas dheeri ka ahaa een, garoonka kubadda cagta inay naga codsadeen inaan geedahan dhaadheer ee shawriyaasha iyo baxar saafka gebigiis baan ku wareejino iyadana waa usoo ballan qaadnay oo u sheeganay beri laga bilaaba insha allah waa galaynaa dhirta maanta aad eh, beerteen eh, sida la ogyahay maalintan oo kale dhir badanaa la beeri jiray toddobiyo tobanka abril Eh, dhirta aad beerteeni eh, maxay dhan tahay tira ahaan mar haddii aad wasiirkii tahay beledweyne iyo jowhar iyo balcadba waa ku hoos imaanaysaa xisaabta waad ogaanaysaa
Een, maanta waxaa weeye dhirta aan beernay horta waa qaybinta way sii soconaysaa oo toddobaadkan inta ka dhiman een, dadweynaha waxaan u sameynay inay xarunta yimaadaan oo ay ka qaataan qaarna maanta u qaybinay maanta waxaan qaybinay ilaa iyo magaaladiiba ku ayaan qaybinay een, een, ilaa iyo kuna magaalo kasta qaybinay oo saddex kun laakiin waxaan samaynay inaan xarunta u dhigno een, geedo oo ay iyaga intay yimaadaan beeraha qaarna ay yaaliin qaarna ay yaaliin xarunta xaruntaan laisugu wada keena halkaasayna imaanayaan dadweynaha weynkan ay ka qaadanayaan dhirta dhirtana waxay u qaybsan tahay saddex qaybood ee u qaybsan tahay dhirtan harsiga leh ee geedaha mahoganiga la yidhaahdo ama morgan la yidhaahdo iyo geed mirood oo aan ugu talagalnay saytuunkii iyo xaafadaha inta lagu beerto iyo liin dhanaanta iyo xaafadaha in lagu beerto si adeega magaalada ay kaga adeeganayaan beeraha looga keenayo reer walbaba hal geed haddii gurigiisa ku abuurto wuxuu heli karaa fruitska uu u baahna u heli karaa saytuun uu heli karaa wuxuu heli karaa een, cambe uu heli karaa wuxuu heli karaa een, lindhanaan uu heli karaa oo dhirtaasi oo geedmiroodka ayagana waa si- waa qaybinay qaybta saddexaad ge- dhirtan dhaadheer nooca dhaadheer ee baxarsaafka iyo shawriga ay ka mid yihiin oo bilicda iyo loogu talagalay een, in diir ay noqdaan iyagana waa qaybinay saddexdaas qaybood ay ka koobnaayeen Een, si fiican ayna hawsha noogu soo gabagabowda waxaad tiri xarumaha ayaan dhignay dhir si ay dadku uga qaataan Eh, matalan balcad oo aad adigu joogtay oo kale eh, xarunta aad dhigteeni ma xarun wasaaradiinu leedahaya oo xanaanada xoolaha dhirtay daaqa mise xarunta degmada laga maamula dhigteen
maya meesha waxaan ku leenahay xarun weynaan ku leenahay degmada balcad een, xoolahana lagu daaweeyo een, isla markaasna xafiisyo ah halka meesha aan xafladda ku qabanay waa xarunteena waaye
waayahay marka geed miroodka iyo geedkan la harsado tee badan saddexda kun ee aad dhiibteen teed xoogga saarteen
waa waa isla egyihiin waa isla egyihiin waa min kun iyo shan boqol
may waa me- macnaha waa een, saddex kun waay min kun waxa- waxay noqonaysaa min kun kunay noqonaysaa waayay waxaad ka warantaa marka een, waxaad tidhi reer kastaa inuu gurigiisa geed ku abuuro geed mirooda si uu uga maarmo in beeraha wax looga keeno marka sow taasi beeralayda dabarjab kuma ahan iyo inay een, niyadoodu dhimato
Een, macnaha beeralaydu waxay quudiyaan maas aad u badan ay quudiyaan laakiin beeralayda waxay heli karaan iib suuq weyn suuq caalami ay heli karaan waxay helayaan suuq local oo fara badan ay helayaan oo dhulgeereed aysan ka baxaynin ay helayaan laakiinse dadkan waxaa loogu talagalay qoys kasta keliya dhirtaas ma ahan inta waa u wada qaybinay mahoganigayna waa u qaybinay dhirtii kale ee baxarsaafkana waa u qaybinay kana waa u qaybinay sababtaa dhirta faa'iidooyinka laga helo waa kala gu- waa kala duwan yihiin masalan baxarsaafka oo kale soomaalidu dawo ahaan u isticmaashaa een, qaar harsiya loo isticmaalaa qaar dhisa loo isticmaalaa qaar miraa loo isticmaalaa marka qoyska marka inuu isku filnaado qoyska hadduu isku filnaado isku filaasho qaranaa la gaaraa
waayahay waxaad sheegtay in magaalooyinka beledweyne oo xaruntii ganacsiga ah iyo jowhar oo caasimadii stateka ah iyo balcad oo muqdisho ee soddon kilomitr u jirta in aad ka qaybiseen saddex kun oo geed Eh, magaalooyinkii webigu marayay keliyaad eh, xoogga saarteen sida muuqata maxaa sababa
Een, waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxay ay tahay waxaan waa sanadkii labaad horta aan qaybadno sanadkii hore shan meelood shan degmaan ku qabannay Een, sanadkan saddex degmaan ku qabannay waxaan rabnaa marka ugu horeysa meeshii la- facilitieska laga heli karay inaan ka bilowno kadibna inaan ballaarino oo aan samayno halkan waxaan ku waxaan ka helaynaa macnaha meeshii dhirta lagu xanaanaynaya laga helaa laakiinse meelaha kale waxaan u samayn doonaa xarun oo meelahan xarumo waaweyn ay leeyihin waxaan u samayn doonaa xarun dhir- dhirta lagu beero oo lagu koriyo si hadhowdii loogu qaybiyo marka meelahaas kale weli waxaysan nool ahayn xarumihii dhirta aan ku beeri lahayn aan ku kobcin lahayn dadka inaan qaybiskeeda iyo siinteeda intaan la gaarin maxaad ugu yeeli weydeen mar hore markaa xarumahaas
Een, wax walba waxay ku xiran yihiin meelaha qaarkoodna markii hore xor ma ahayn hadday xor noqdeen Een, meelaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin dhul xeebeed waayo waxay u baahan yihiin qarash fara badan oo bacaad celin iyo howlo aad u waaweyn oo ka weyn oo aan rabnay qorshahaasi marka aan samaynayna budget bu wax walba u baahan yihiin Een, budgetna ma ayna haysan haddaba arrinkan barnaamijkan ano hadda qabanna waxaa weeye wasaaraddaa qabatay Een, annaga waxaa- howlahaas marka waxaa waaye waxay u baahan tahay in qorshe iyo budget iyo balaan loo sameeyo balaankeenna hadda wuxuu ka bilowday magaalooyinkaas waaweyn si tartiib tartiibuna uu furi doonaa mar walbana intii tabarteenna ayaan tallaabsan doonaa magaalooyinka xeebaha ah ah, ayaad soo hadal qaaday eh, in bacaad celin iyo qarash badan ay u baahan yihiin waxaa la xusuusanayaa xeebaha magaalooyinka markaad soo hadal qaado cadalo iyo warsheekh Eh, qarashkay u baahan yihiin eh, waa maxay M- sahan sama ku samayseen
waa og tahay xilligii dowladdii lixdan iyo sagaalkii la sagaashankii jirtay ardada shaqaalaha cid kasta oo soomaaliyeed ee dhalinyarada haweenka waa la isugu tegi jiray baaburaa la qaadi jiray hawl yar ma aha waxay u baahan tahay diyaar garow weyn waxay u baahan tahay bajetka dowladda dhinac shalaamboodii waxaa la isugu geeyey bacadcelintii iyo balka arrinkan qorshe weyn oo caalami ah in laga sameeyay u baahan tahay laakiin annaga hirshabeel ahaan intaan ka gaarno waa ka qabanaynaa dhirtan markaa eh, faraha badan ee aad maanta qaybiseen oo wasaaraddaadu ay qaybisay eh, korinteedii iyo abuurkeedii iyo xanaanaynteedii yaa idinka gacan siiya mise iyadoo eh, la wadaa la idin keenay oo laydinku saaciday
cidna naguma saacidin dhirtaasi annaga la nimid annagaana samaysanay annagaana diyaarinay
haye hadda en, dhirta markaan ka soo tagno xoolaha waxaa kaloo intaa haye waxaa kaloo intaas dheeri ka ah waxaa jiro dad oo beerilay ayagana dhirta haysto oo qaar ka mid a dhirta oo annaga aynan heli haynin aan ka soo iibsanay marka wax badan oo aan qabanay oo howlahaas ku saabsanaa jira
dad badana dhirta jara en, wasiir oo gobolka adigu hadda en, stateka hirshabeelle oo adigu aad wasiirka ka tahay dhir badana la jaraa labada gobolba hiiraan iyo shabeellada dhexe Eh, jarista dhirta eh, ka waran bal iyo qaabka aad u wajahaysaan ka hortageeda eh, mise waad beeraysaan keliya
waxaan rabnaa wuxuu le- horta sharciga ka jiro een, dhirta inaan la jarin een, haddana barnaamijkan dhirbeeriskeli maahana waxaa kaloo loogu jiro wacyigelin dadka inaan wacyigelino oo arrimahaas aan kala hadalno wayna kala hadalno waana wadaynaa barnaamijyo badan aan ka samayn doonaa oo t v-ga iyo raadiyaasha ka baxayo ama qaarkood inaan kulanno meelaha fogfog oo kale aan ka qabanno laakiin waxay u baahan tahay dhirta jes- je- een, fulinteed marka la samaynayo een, dhirta jariddeeda in laga hortaga marka la rabo waxay u baahan tahay waxa waaye fulin amniyay u baahan tahay marka hay-adaha amniga kala kaashanaynaa ciddii ku xadgudubta arrintaasi inay tallaabo ka qaato haye xagga xoolaha ka waran bal Een, xanaanada xoolaha iyo dhirtay daaqaad isku tahay bal xoolaha ee, gobolkuna waa gobol ama ee, dowlad goboleedu labada gobolba xoolaha aad qani ugu ah ka waran bal xoolaha iyo calafkooda iyo caafimaadkooda iyo tarankooda iyo eh, sida ay yihiin
sidaa la socotaba hirshabeelle waxaa waaye waa meelaha ugu badan ee xoolaha soomaaliya ay ku nool yihiin kuwii dhulkiyada markaa xiraado si xudun u ah oo halka xuduntu waa halkaas ay tahay halkaas waxaan ka samaynay klinikyo weli waa dhowr klinigaan ka samaynay waxaa kaloo ka samaynay een, suuqyo xoole daladweyne iyo jowhar iyo matabaan iyo beergadiid iyagoo qaarkood bulshada lala kaashaday Een, daaweynaa la sameeyaa een, waxyaabo fara badan oo aad u badan midda kale calafka xaggiisa iskaashitooyinaa jirto toddoba iskaashito oo ba- een, jowhar ah iyo shan iskaashito oo hiiraan ah oo aan hadda ku bilowna wejiga koowaad ee aan siinay een, hata qalabkii cawska lagu jaraayay kuwa lagu jaraayay baalkii lagu xerxeraayay si ay u kaydsadaan waxooda iyo bakaaradii een, darliinihii jooga oo kale bakaaradii caws ku kaydsan lahaayeen waa u samaynay Een, cagafyadii aan siinay howlahaasoo dhan waxa weeye howlihii aan aan aan qabanay howlaheenna waa baaxad weyn yihiin istaraatiijiyad laba kun labaatan iyo afar iyo labaatan iyo saddex aa noo degsanayd haddana waxaan rabnaa istaraatiijiyaddii shan iyo labaatan ilaa iyo iyo iyo iyo toddoba iyo labaatanka inaan dejino dhowaan insha allah
yaa idinka caawiyey marka qalabkan iyo cagafyadan iyo baqaarada iyo adduunyadan aad sheegayso iyo kilinikada eh, lagu eh, daweeyo yaa idinka caawiyey dowladahee la kaashateen
Ee, mashaariic waxaa dowladda een, soomaaliya ay ugu deeqaan een, hay-adaha caalamiga ee ku saabsan hay-adaha wax soo saarka sida beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga Een, mashaariicda qaarkood waxaa naga caawisay faw een, mashruuc la yidhahda rays ayay ka tirsanaayeen bankeedana e u a bixinaysay Een, baalka ayaa iskaashatooyinka nimankaasa naga caawiyey Een, sidoo kale niid hay-adda niis dhismayaal labada suuq ay naga kaalmaysay Een, hay-adda i o m labada suuq oo boqolkiiba sideetan ee gartay gabtay boqolkiiba labaatanna bulshada deegaanka ay sameeyeen oo ah een, matabaan iyo beergadiid oo bulshada intay isxilqaameen boqol- qarashku ku baxay boqolkiiba labaatan ay keensadeen i o m-na waa noo kabtay marka een, mashaariic kaloo hadda bilaabanaya jirto oo mashruuc la yidhahdo barwaaqo mashruuc la yidhahdo food system een, mashaariicdaasoo dhan waxay ku wada tahan yihiin howlahaas baaxadda in la qabto marka waa da- badankood waxa weeye deeqo ka yimid een, ama midowga yurub ama ka yimid een, kilinikiyadoo kale waxaa naga caawiyey igada naga caawisay een, een, qaarkoodna waxa waaye een, waxaa u s aid iyo waxaa fankara hay-adaha ay fanka ka soo qaataan hay-adaas aba, een, save the children oo kaloo shaqayna la qabatay waxaa maalgelinayay u s aidka maalgelinayay hadda african development bank barnaamij oo bilaabaya ayaa ayaa jira oo aan qaban doono marka howluhu waa iska daba imaanayaan wax walba dowladda soomaaliya oo horumarin la siiyo ama deeq la siiyo ee ku wajahan halkaas qaybta naga soo aado wax si rasmi ayaa wax ugu qabanaya
mahadsanid kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed maxamuud ibraahim goodir oo nooga warramayay maalinta dhirta ee toddoba iyo tobanka abriil oo maanta ay dhir badan ku qaybiyeen magaalooyinka beledweyne jowhar iyo balcad waa mahadsantaha wasiir
adaan mudan adaan mudan
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaana qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaro trebiano iyo camar weyne
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubay duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waanigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadayda isbuunyada dubay wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaasheed dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubay baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubay waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubay v i b medical matres superform standard dubay sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshada isbuunyada ee dubay keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtay
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar ribar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla-aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay noloshu ma lahayn macnaha adiga
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada buugaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryada telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaay islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaq dhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shibiska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shibiska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneesiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhamays sax adeega dhamays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah arya ha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afar gees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
xad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan sinti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaamee uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura ma ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay saankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaareenayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital uu soo kordhiyey dhakhaatiir hor leh sida dhakhtarka cudurrada wadnaha dhakhtarka dhiinkarka iyo sokorta dhakhtarka cudurrada carruurta dhakhtarka qalliimada haweenka sida burooyinka minka burooyinka ugxansidayaasha isku furanka haweenka minka hooyada oo soo damca kaadihaysta oo soo dabacda tubada saxarada oo soo dabacda dhakhtarka qalliimada guud dhakhtarka baabasiirka iyo dhalmala'aanta ragga dhakhtarka cudurrada ku dhaca cunaha dhegaha iyo sanka umuliso heegan oo afar iyo labaatanka saaca iyo gargaarka degdega hoosna afar iyo labaatanka saaca karamay sbeshaality hosbital sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombiyuutarra casri ah sida kombiyuutarka wadnaha uku jirta qanjirka dhuunta qanjirka xiniyaha qanjirka kaadida iyo xididada dhiigga sheebaar casri ah iyo qayb gaar ah oo loogu tala wixii faahfaahin intaas dheer fadlan horey u gaar cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital oo ku yaala dhismihii hore hotel lafwey agagaarka isgoyska fagax ama waac tirsaga isgaarsiineed eberle xalshan soddon
mar kale ismaqal habboon habeen wanaagsan saaxiibayaal markana waxaynu eegaynaa wasiirka tamarta ayaa waxa uu la wareegay xilkii loo igmaday sidoo kale waxaa madashaasi ka qaybgalay ra-iisul wasaarixiinka soomaaliya khudbad dheer oo wiilkaasi ka jeediyey wasiirkuna uu hadlay
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، رئيس الوزراء كحجينك آه، صالح جامع آه، وزيرك أرمها جدها وزيرك دكدها آه، وزير الدولة حفيظك رئيس الوزراء وزير الدولة وزارة كورنتادا إيو آه، بيها وزير كحجينك أرمها جدها وزير كحجينك وزارة كورنتادا إيو بيها آه، وزير jaamaca takal saaxiibkay agaasimaha guud ee wasaaradda dhammaan shaqaalaha wasaaradda maareeyayaasha hay-adaha kala duwan ee halkan fadhiya xildhibaanada labada gole oo runtii waqti aada u kulushahay iyagoo waliba fasaxa maanta na soo haleelay dhammaan shacabweynaha kale iyo khiyaarta kale ee fadhida shirkadaha korontada iyo biyaha iyaguna meesha ku sugan bahda saxaafadda dhalinyarada iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii maanta waa maalin runtii aan xilka la kala wareegayna aniga iyo saaxiibkii wasiir jaamac wasiir waqti badan haddeer waqtigii kaga dhammaaday intuu aniga i ammaanayay runtii oo ammaano badan oo aanan lahayn dusha iiga tuuray waa mahadsan yahay wasaaraddaana shaqo fiican bay isaga iyo tiimkiis ka soo qabteen insha allahu tacaala maanta waxaa fiicnaan lahayd inaan tagno meeshii wasiir jaamac iyo tiimkiisu ay dhiseen oo wasaaradda loo dhisay oo xarun weyn oo ballaadhan ah oo meeshaanan joogno labanlaabkeed la eg ama kaba weyn Eh, laakiin arrimo yaryar oo oo finishin iyo dhammaad ah bay bay sugaysaa insha allahu tacaala mar kale waa idinku casumi doonaa waa idin geyn doonaa waa noogu imaan doontaan shaqo fiican ay soo qabteen eh, shaqaalaha dhammaan ama kuwa mashaariicda ha noqdaan Eh, markii uu gudaha wasiirku igeeyeyoo wixii meesha ka socday i tusay iyo koronto la-aanta maanta isma laha marka eh, arrintaas yaan yaana loo qaban koronto la-aanta maanta jaamac wasiir jaamac wuxuu aad iigu ammaanay shirkadaha korontada ka shaqeeyo hadda markaan meesha fadhiyay waxaan idhi niyo muxuu kuugu ammaanaya waa kuwa korontadii maanta idinka dansaday marka marka eh, eh, iyagana insha allah waa wada shaqayn doonaa shaqadii wixii ay qabteenna horaa loo sii wadayaa eh, oo ay qabyo u ahayd wixii kale lasoo kordhin kara waa lasoo kordhinayaa insha allahu tacaala waa xadhigisu dhiibkaas waddankaana dee dowladnimadeennaba waxyaabaha ugu waaweyn oo aan haysano tirarka ugu waaweyn in afar sano ama shan sano marka la joogana doorasho dhacdo xukunka iyo kuraasta kalena markii loo baahdo la isku wareejiyo ama doorasho madaxweyne ha noqoto ama mid xildhibaano ha noqotee waa tirarka ugu waaweyn ee dowladnimada aan haysano haddana iyadii baa waxaa la rabaa in laga sii gudbo oo dadka shacabka loo gudbiyo oo shacabku ay doorashadii aan samayn jiray sameeyaan madaxda sarsare iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahuna waa ku mahadsan yihiin shaqadan in ay mar labaad eh, ma garanaysaa ay ay ay ay noo igmadaan insha allahu tacaala shaqadii jaamac waday iyo wasiiradii la socday la shaqaynayay waa sii wadi doonaa Eh, wixii ay ay ay gafeenna waa hagaajinaynaa wixii kalena waa ku boorinaynaa insha allahu tacaala shaqaalaha wasaaradda oo la ammaanayna dee waa nasiib baan u leenahay shaqaalo fiican oo wasiirkoodii ammaanaya oo shaqo fiican qabtay oo eh, eh, xirfadlayaal ah runtii inay meesha joogaan aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa waktigaa kulul aniga ca- maanta waxay waa uun soo dhaweyn iyo sida la ii soo dhaweeyey inaan ka mahad celiyo wasiirkana aad buu u mahadsan yahay Eh, waa nala joogaa xildhibaan golaha ka tirsan waaye ninaan saaxiib nahay buu ahaa wixii aan uga baahanno oo tale ana wasaaradda wasaaraddii sii waaye Eh, wixii aan uga maarmi weynana waa ugu yeedhaynaa wasiiru dowlihii wasiir ku-xigeenkii waa joogaan agaasimihii guud waa joogaa dhammaantiin soo dhowaada saad ii soo dhoweyseenna waa idinku hambalyeynaya waa idinku eh, mahadnaqaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam ra-iisul wasaare ku-xigeenka eh, saalax jaamac ah, wasiirka arrimaha gudaha wasiirka dekedaha ah, wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiiru dowlaha wasaaraddan korontada iyo ah, biyaha wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha ah, wasiir jaamac takal ah, saaxiibkay ah, agaasimaha guud ee wasaaradda ah, dhammaan shaqaalaha wasaaradda maareeyayaasha hay-adaha kala duwan ee halkan fadhiya xildhibaanada labada gole oo runtii ah, waqti aada u kulushahay iyagoo weliba fasaxa maanta ah, na soo haleelay Ah, dhammaan ah, shacabweynaha kale iyo khiyaarta kale ee fadhida Ah, shirkadaha ah, korontada iyo biyaha iyaguna meesha ku sugan Ah, bahda saxaafadda dhalinyarada iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib ah, runtii ah, maanta waa maalin ah, runtii aan xilka ka- la kala wareegayna aniga iyo saaxiibkii wasiir jaamac Ah, wasiir ah, waqti badan hadeer waqtigii kaga dhammaaday intuu aniga i ammaanayay runtii oo ah, ammaano badan oo aanan lahayn dusha iiga tuuray Ah, waa mahadsan yahay Ah, wasaaraddaana shaqo fiican bay isaga iyo tiimkiis ka soo qabteen Ah, insha allahu tacaala maanta waxaa fiicnaan lahayd inaan tagno meeshii uu wasiir jaamac iyo tiimkiisu ay dhiseen oo wasaaradda loo dhisay oo xarun weyn oo ballaadhan ah oo meeshaanan joogno labanlaabkeed la eg ama kaba weyn Eh, laakiin arrimo yaryar oo oo finishin iyo dhammaad ah bay bay sugaysaa insha allahu tacaala mar kale waa idinku casumi doonaa waa idin geyn doonaa waa noogu imaan doontaan shaqo fiican ay soo qabteen Eh, shaqaalaha dhammaan ama kuwa mashaariicda ha noqdaan Eh, markii uu gudaha wasiirku igeeyey oo wixii meesha ka socday i tusay iyo koronto la-aanta maanta isma laha marka eh, arrintaas yaan yaana loo qaban koronto la-aanta maanta jaamac wasiir jaamac wuxuu aad iigu ammaanay shirkadaha korontada ka shaqeeyo hadda markaan meesha fadhiyay waxaan idhi niyo muxuu kuugu ammaanaya waa kuwa korontadii maanta idinka dansaday marka marka eh, eh, iyagana insha allah waa wada shaqayn doonaa shaqadii wixii ay qabteenna horaa loo sii wadayaa eh, oo ay qabyo u ahayd wixii kale lasoo kordhin kara waa lasoo kordhinayaa insha allahu tacaala waa xargisu dhiibkaas waddankaana dee dowladnimadeennaba waxyaabaha ugu waaweyn oo aan haysano tirarka ugu waaweyn in afar sano ama shan sano marka la joogana doorasho dhacdo xukunka iyo kuraasta kalena markii loo baahdo la isku wareejiyo ama doorasho madaxweyne ha noqoto ama mid xildhibaane ha noqotee waa tirarka ugu waaweyn ee dowladnimada aan haysano haddana iyadii baa waxaa la rabaa in laga sii gudbo oo dadka shacabka loo gudbiyo oo shacabku ay doorashadii aan samayn jiray sameeyaan madaxda sarsare iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarehuna waa ku mahadsan yihiin shaqadan in ay mar labaad eh, ma garanaysaa ay ay ay ay noo igmadaan insha allahu tacaala shaqadii jaamac waday iyo wasiiradii la socday la shaqaynayay waa sii wadi doonaa Eh, wixii ay ay ay gafeenna waa hagaajinaynaa wixii kalena waa ku boorinaynaa insha allahu tacaala shaqaalaha wasaaradda oo la ammaanayna dee waa nasiib baan u leenahay shaqaalo fiican oo wasiirkoodii ammaanaya oo shaqo fiican qabtay oo een, een, xirfadlayaal ah runtii inay meesha joogaan aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa Eh, wakhtigaa kulul aniga ca- maanta waxay waa uun soo dhaweyn iyo sida la ii soo dhaweeyey inaan ka mahad celiyo wasiirkana aad buu u mahadsan yahay Eh, waa nala joogaa xildhibaan golaha ka tirsan waaye inaan saaxiib nahay buu ahaa wixii
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kastood naga dhageynaysaan amase naga dhegaysanaysaan guud ahaan barnaamijkii wareegga wararka ee afar iyo labaatanka saaca ee raadiyo dalsan wanaga intaas aniga curgujaay la socodsiinay dhanka farsamada cabdiwahaab cabdulqaadir xasan mar kale intayn kulmaan nabadgelyo